runtii waa can habeen wanaagsan halkan waa dalsan waxaad ku soo dhowaataan warka habeennimo qodobada ugu waaweyn waxaa ka mid ah maxkamadda gobolka banaadir qaybteeda ciqaabta oo xukun dil toogashaha ku ridayn in lagu eedeeyey inuu haweenay ku dilay degmada kaaraan ee muqdisho ciidamada dowladda oo sheegay inay la wareegeen deegaanka booco ee gobolka hiiraan wasaaradda arrimaha gudaha oo fariin ku aadan gurmadka abaaraha u dirtay beesha caalamka iyo ganacsatada dowlad goboleedka puntland oo si kulul uga hadlay safar madaxweynaha somalilan uu shalay ku tagay deegaano ka tirsan gobolka sool maraykanka iyo taalibaan oo mar kale maxaabiis isweedaarsaday
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale wacan ismaqal wanaagsan intaas waxay ahaayeen qodobada warka habeennimo kuwooda ugu dooroon waa talaado labaatanka bisha sagaalaad sannada labada kun labaiyo labaatan u diyaargarooba qodobadii aada maqasheen oo dhammaystiran maxkamadda gobolka banaadir qeybteeda ciqaabta ayaa maanta oo talaadaha xukun dil toogashaha ku riday nin lagu eedeeyey inuu haweenay ku dilay degmada kaaraan ee magaalada muqdisho
iyo isaguba gaalay ahaan lahaayeen haddaan daraawiishu u kicin gaalay ahaan lahaayeen dambiile muxidiin maxamuud axmed ina batuule xuseen maxamuud afartan jir ah ku dhasha xamar degankaaraan dil toogasha sagaal iyo labaatankii julaay ee sanadkan dalsan mediya gruub ayaa baahisay sheekada afartan jir sagaal toorrey ku dooxay laba haween midkood uu dilay midna uu dhaawac u geystay kadib markii uu ku dhuftay sagaal toorrey dhacdadaas oo ka dhacday degmada kaaraan ee magaalada muqdisho sayga marxuumad ruqiyo sheekh axmed oo aaska xaaskiis uga yimid waddanka koonfur afrika ayaa sagaal iyo labaatankii julaay dalsan u sheegay in uu gacanku dhiiglaha indhaha tiray kadib markii uu afadiisa dhaafsiiyey dhibaatoonoo geystay indhahoona tiray dhibka oo noo geystay xaqi oo diinta islaamka ay ka qabto iyo sharciga soomaaliyeed in noola mariyo aan ku wanacsanahay suldaano maxamed cali oo habaryar u ah marxuumad ruqiyo oo tuuriyda lagu dooxay ayaa maalintaas sheegtay inay jeclaan lahayd in gacanku dhiiglaha lala aaso gabadheeda si ay ugu niyad qabowsato balse maanta ayuu xukunka ku dhacay ninka haddii lasoo qabtay asagana hadila dilaan gabarteyda hadii la dugo asagana hala duugo garyaqaan cabduqaadir maxamed xasan guddoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir ayaa sheegay in maxkamadda gobolka banaadir qaybta ciqaabta ay maanta oo talaado ah xukun dil ah oo qisaasta marxuumad ruqiyo sheekh axmed cali ku riday muxudiin axmed maxamuud oo ah afartan jir ku dhashay degmada kaaraan ee gobolka banaadir
maxkamadda markay dhegaysatay gabagabada dhinacyada si waafaqsan qodobka boqol toban iyo sagaal xeerka habka iqaabta soomaaliyeed maxkamadda waxaa u caddaatay kow in dembi dhacay eedeysanuhunu yahay qofkii dhibka geystay labo in doodda difaaca eedeysana a ahayd inuu isdifaacayay uu cadeen waaye si waafaqsan qodobada soddon iyo afar xeerka iqaabta soomaaliyeed iyo boqol lixdan iyo afar xeerka habka iqaabta soomaaliyeed saddex in eedeysanuhu si bareera u geystay labada fal ee lagu soo kala eedeeyey oo ah dilka iyo dhaawaca xukunka maxkamadda maxkamaddu markay aragtay asbaabaha sare ku xusan waxay maxkamaddu ku heshay si waafaqsan qodobka boqol labaatan iyo saddex xeerka habka iqaabta soomaaliyeed eedeysanaha qodobka lagu soo eedeeyey oo ah afar boqol soddon iyo afar iyo afar boqol iyo afartan faqrada koowaad xeerka iqaabta soomaaliyeed waxayna ku xukuntay dambiile muxidiin maxamuud axmed ina batuule xuseen maxamuud afartan jir ah ku dhasha xamar degankaaraan dil toogasho ah oo ah qisaastii marxuumad ruqiyo sheekh axmed cali cabdiwaxiid cabdulaahi daahir warbaahinta dalsan muqdisho si aad ugu adeega
waa hagaag weli dalsan ayaad dhegaysanaysaan dowladda federaalka ah ee soomaaliya ayaa sheegtay in ay la wareegeen deegaanka booco oo qiyaastii afartan iyo shan kilomitir dhinaca koonfur ka xiga magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan mustafa cali cadow ayaa warkan ka soo diray magaalada beledweyne
ayaa maalmihii ugu dambeeyey waxay howlgallo kala duwan ay ka wadeen deegaano hoos yimaada gobolka hiiraan deegaanada iyo ciidamadu ay kala wareegeen dagaalamayaasha al-shabaab waxaa ka mid ah deegaanka booco iyo maanta ay ciidamadu ay kala wareegeen waxaana maalmihii lasoo dhaafay ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ay sidoo kale howlgallo kale ay kula wareegeen deegaano ay ka arriminayeen dagaalamayaasha al-shabaab dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo sidoo kale al-shabaab ayaa maalmihii ugu dambeeyey waxa uu ku dhex maray deegaanka abuurre iyo sidoo kale deegaanka yasooman oo hoostaga degmada buluburde ee gobolka hiiraan dagaalkaasoo ay ka dhasheen khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac sidoo kale howlgalka ayaa waxa uu ka socdaa deegaano kale oo dhaca dhanka koonfureed ee magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaana hogaaminayo gudoomiyaha maamulka gobolka hiiraan cali jayte cusmaan deegaanada ay shalay maanta iyo ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ay kala wareegeen dagaalamayaasha al-shabaab waxa ay kala yihiin nuur fanax garasiyaane tirjante iyo maanta ugu dambeyso ay ciidamadu ay la wareegeen deegaanka buuco halkaasoo ay fariisin ay ku lahaayeen dagaalamayaasha al-shabaab muddo ka badan saddex iyo toban sannadood ciidamada maanta gaaray deegaanka buuco ayaa waxaa hogaaminaya gudoomiyaha maamulka gobolka hiiraan cali jayte cusmaan inkastoo aysan jirin wax dagaala u dhexeeya al-shabaab iyo ciidamada dowladda federaalk soomaaliya oo ka dhacay deegaanka buuco haddana ciidamada dowladda ayaa si nabad ah kula wareegay deegaankaasi howlgalladan uu hogaaminayo gudoomiyaha maamulka gobolka hiiraan cali jayte cusmaan ayaa waxa uu kasoo bilowday deegaanka matabaan oo ka tirsan gobolka hiiraan waxaana inta badan la isku furay wadooyinka xiriiriya magaalooyinka matabaan beledweyne iyo maxaas oo u go'doonsanaa dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab howlgallada kale ee ka socda degmada buluburde ee gobolka hiiraan ayaa waxaa hogaaminaya xildhibaan maalig cabdalle iyo gudoomiyihii hore ee gobolka hiiraan cabdifitaax xasan nafrax iyagoona sidoo kale deegaano dhowr ah kala wareegay dagaalamayaasha al-shabaab musaf cali cabdu dalsan t v beledweyne
wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta soomaaliya ayaa fariin ku aadan gurmadka abaaraha u dirtay beesha caalamka iyo ganacsatada faadumo cabduqaadir xasan ayaa warkan sii dhammaystiraysa
wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta soomaaliya axmed macalin fiiqe ayaa ugu baaqay beesha caalamka iyo ganacsatada soomaaliyeedba inay taageeraan ummadda ay abaartu hayso waxaan ugu baaqaynaa dadka ay abaaruhu hayso ganacsatada waan is aragnay jawaab ayaan ka sugaynaa ayuu yiri waxaan iska kaashan doonaa sida dadkaasi loo taakulayn lahaa wasiirka ayaa hadalkan ka sheegay shir ku saabsan xoojinta xiriirka wadashaqeynta bulshada rayidka bahda ganacsatada soomaaliyeed ee ku aadan geedi socodka nabaddhiska iyo dib u heshiisiinta oo uu goordhow ka furay magaalada muqdisho islamaantana ay kusoo gabagabeeyeen gudaha magaalada caasimadda ee muqdisho wasiir axmed fiiqi ayaa ka hadlay ahmiyadda kalsooni dhisida ee u dhexeysa dowladda federaalka dowladaha xubnaha ka ah iyo guud ahaanba bulshada madashan ayaa lagu casuumay qeybo kamid ah ganacsatada hurada bulshada rayidka haweenay iyo mas-uuliyiin kale sidoo kale dadkii halkaasi lagu casuumay waxaa ka mid ahaa gudoomiyaha rugta ganacsatada suuqbacad yuusuf sheekh maxamed weheliye ugu horeyn kulanka waxaa ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha kulanka xiriirka adkeynta xiriirka bulshada rayidka ganacsatada iyo bangiyada ummadda soomaaliyeed oo ah kulan wasaaraddu ay garwaaqsatay inay idinku yeerto oo ah in aan gaarno isku tashi soomaaliya waxaa ka qaldan waa inay wadankeedana aamintaa ayadana is aamintaa iyo taas oo ay ku dabaal daba socoto ereygii ahaa inaan ka run sheegno wasaaradda ka run sheegto soomaaliya heshiis ah oo ay wasaaraddu la heshiiso bulshada consultation iyo xiwaar badan ay gelisaa sidii aan waddankeenna u hagaajin lahayn gudoomiye ku-xigeenka rugta ganacsiga iyo gudoomiyaha ururada bulshada dhankooda waa ay hadleen waxayna xuseen inay ka jawaabi doonaan hadalkii kasoo yeeray wasiirka arrimaha gudaha kuna aadaneyd in layska kaashado taakulaynta dadka abaaruhu ay ku saameeyeen gobolada dalka iyo guud ahaan muqdisho inteeda kale
ganacsatada maanta meeshaan fadhidaa gobolada soomaaliya gobol aysan ganacsi ku lahayn oo ganacsig uusan ka jirin aada buu u yaryahay waxaana keenaya way is aamineen inay soomaalidu is aamintana waa wax hadda wasaaradda arrimaha guduhu ay gogolaha u dhigayso oo maanta ay noogu yeertay annagu waxaan nahay bulshada is aaminsan waxaan nahay bulshada wax isku dhiibata waxaan nahay bulshada aan lahayn kala qoqobnaan maalintii ay xumayd iyo maanta inta ka dhexle bulsho aan kala qoqobnayn baan ahayn marka haddii lays aamino oo lays cafiyo waxaa la haystaana dadku way deeqahayaan horumarkuna waa siyaadahayaa marka mar labaad waxaan runtii waxaa u mahadbaliyeynayaa wasiirka iyo tiimkiisa fursad weyn waaye inaan arrimahaas ka wada shaqeyno wax badan oo oo ka diyaareen arrimaha nabadeenta iyo sida wax loogu qaban karo oo ah meelaha khilaafyada xoog leh ka jiro khilaafyada aan la xalin oo dansan kuwa la xaliyey oo shaqeeyay waxyaabaha suurtagelin shaqeeyaan heshiisyadii la qabtay oo hirgalay oo ilaa hadda nool kuwii aan hirgelin intaba waxaan is leenahay waa waxyaaba aan ka sameyna daraasado oo aan ka hayno xog aada muhiim u ah waxna laga qaban karo haddii layskaashado marka waxaan is leeyahay shirkan wuxuu tallaabo hor u qaadi doonaa sidii arrimahaas wax loogu qaban lahaa annaga iyo dowladdana ka wada shaqeyn lahayn ugu dambeyn waxaa soo xiray madasha wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya axmed macalin fiqi waxaa naga go-aan in wadida dadaaladii ku aadanaa joojinta colaadaha ka dhex xoogan beelaha soomaaliyeed ee walaalaha ay sababto khayraad yarida iyo isbeddelka joogtada ah ee cimilada iyo deegaanka ku yimid gaar ahaan daaq iyo ilabiyeedyada iyo deegaamaysiga cusub ee dhulka
waa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka ah ee soomaaliya faadimo cabduqaadir ayaa ka horeysay guud ahaan warka habeennimo oo aad ka dhagaysanayseen idaacadda dalsan xarunteeda dhexe muqdisho akhyaaree xilligan waa naga intaa oad ku mahadsantiin la socodka warka iyaga
wararkaad la haysaa hobsiima uhelidoodiiyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlaxelyaabaha talalxel